shaqaalaha idaacadda haysana ee magaalada jowbhar ayaa u dabaaldegay sanad guuradii kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay idaacadda isnaay iyadoo xoogga saartay muddadii halka sano ay jirtay arrimaha bulshada sida barnaamijyada caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo barnaamijyo kale waxayna u hadashaa dadka aan hadli karin qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb galay munaasabada dabaaldega ayaa shaqaalaha iyo maamulka idaacadda ku ammaanay shaqadii ay bulshada u qabatay muddadii halka sano ee shaqaynaysay idaacadda isnaay
waxaan u hambalyaynayaa raadiyo isnaay oo ka shaqeeyo caasimada dowladgoboleedka hirshabelle ee magaalada jowhar raadiyahaas oo ka shaqeeyo dhanka arrimaha bulshada haddii ahaato maxaa la dhahaa dhanka caafimaadka waxbarashada dhanka beeraha dhanka ganacsiga iyo dhanka haweenka iyo dhallinyarada raadiyahaas oo ah raadiyo oo bulshada u shaqeeyo kaasi oo wax badan markuu yimid isbeddel badan ku sameeyey horumarka bulshada magaalada oo wax badan ka qayb qaatay waxaan leeyahay sanad guuradiina hambali hambalyaan leeyahay waxaan idin leeyahay inaad horuu sii wadiin dadaalada aa wadiin had iyo jeer oo aadan ka gaabinina oo mar walba waxyaabaha haddan aan barnaamijka radiyo isnaaga ku taxanahay dadka ku taxan dhegaystayaashadan ka mid ahay marka waxaan rajaynaya hadduu ilaahay raado insha allah barnaamijya hadda aad wadiin barnaamijyo kale oo ka dheeriya inaad noo keentiin oo nala joogtiin anigoo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar oo in badan la socotay waxqabadkii ay samaysay radio snaay ayaa waxaan ugu hambalyaynaynaa maanta ee sanad guuradii koowaad faraceeda jowhar markay soo degeen run ahaantii aniga waxaan ka qayb galay arrimo badan oo kaga hadlayeen siyaasadoo kale nabadoo kale iyo haweenka waxaan aad u jeclaa barnaamijyada sida diradda loo saarayay haweenka haweenka iyo dhallinyarada siday ugu qayb qaadan lahaayeen nabaddhisida iyo siyaasadda waxaan kaloo aad usoo jiiday oo noo soo jiitay oo ka mid ahaa waxqabadkeeda sida barnaamijyada arrimaha bulshadoo kale oo mar weliba ay ku falaqeeyaan dadka danyarta ee markaasi ku sugan magaalada jowhar kuwaasoo u badan dad fatahaado ka soo qaxay beeraley iyo xoololey inta badan magaalada jowhar waxay ku dhaqan tahay xoolaha iyo beeraha waxayna aad u soo dhoweeyaan mar weliba ay sida gaarka ay ugu hadlaan radio snaay arrimahaasi oo markaasi dadka ee bulshada u ah indho sababtoo ah ma jirin idaacad si kal iyo laaba ugu hadasho arrimaha bulshada oo markaasi fursado badan siinaysay dhallinyarada iyo haweenka waxaan leeyahay sanad guuryada ka soo wareegtay aas-aaskeedii hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay runtii waxaan ogsoonahay radio ismaay fikirka bulshada ayay ka curatay marka koowaad haddana waxay ku dhisan tahay fikirka bulshada iyo inay ka turjumayso arrimaha bulshada waar mar labaadaan uga hambalyaynaya haddana sanad guuradeeda waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kaleeto bashbash iyo barwaaqo inaan ku wada gaarno oon sidaan oo kaleeto aan ugu wada kulanno ilaahay nabad ha nagu wada gaarsiiyo hambalyo ayaan leeyahay markaan u soo laabto dhanka waxqabadka wixii markii hore ay u istaagtay ayay kaalinteeda qaadatay runtii waxaan leeyahay doorka ay cayaarayso ooy arrimaha bulshada ka cayaarayso oy tabinayso iyo shaqada ay hayso way ku ammaanan tahay raadiyo isnaa ayaan leeyahay waxaan leeyahay arrintaas sii laban laaba mar laba dee inaynaan gadaal uga laaban doonin waan rajaynaynaa innaguna garabkiinna ayaan taagannahay idaacadda isnaay ayaa noqotay idaacaddii ugu horreysay ee ka hadasha arrimaha bulshada islamarkaana laga hirgeliyo magaalada jowhar iyadoo idaacadda ay wax ka soo qabatay arrimaha bulshada muddadii halka sano ahayd ay shaqaynaysay